Dhallinyaradan ka midaysan daalada taalasamaha horey iskuulaan ku hirgelin deegaano hoos goyn degmada Gureel ee gobolka Galgaduud si awlaadu meelasay ku nool yoon helaan fursado waxbarasho oo ay mudan helna walina daalada hadayu diirsiina agab waxbarasho oo korlanka qaado tayada waxbarashada iyo daboolka baahida ardayda bulshada degan deegaanada hoos goyn degmada Gureel ee agabkan waxbarasho la diirsiyo iskoolada iyo macallimiinta walku dhigaas iskuuladaas waliba iyo uma naganaan dhallinyaradan ka midaysan magaaga talasamo oo kaalin weyn ku qaadahaya horumarinta waxbarashada tuulooyinka walina iyo dalbadana iskoolada jiingada ka samaysan kuleel daran owlaado ka qaban taasoo baahantay waa lagu bedelaa war biyahana siiya war lambarwan waa biyaha war qofaan biyo cabin muu noolaan karaa nafta qofka markay dayso waxaa la dhihi booyad dirac war qof dhintay goormee maadkiisa booyad lala soo gaari war ilaahay aan ka cabsanno war sidan aan isku dhaanno war muslim baa nahaye kitaabka qur-aankaan ilagu dhaariya been ha ka sheegina maamadaa kala fiiri waa boqol jiri carruurtan yeerka agoommaha fiiri haweenkan fiiri ma aysan ku soo daroonin miya war ma danqanaysid miya ummadda ruuxa day biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo walaalkan waxaan u sheegahaynaa ballantii uu qaaday islaamnimaan ku tuhmahaynaae inuu ballantii ka soo baxo waxaan leeyahay oo u sheegayaa wasiirka biyaha iyo maantaay konsolaha iyo gafanaha kuddi waxaan siinahayaa annaka biyaha si deg deg saddex bilood dib naloogu keeni waayo waa madaharaadayna wax noo dambayna ma jirto hadda maanta biyaha dib naloo keeni waay fadhigan la sameey naloo keeni waaye xaraarada annada annaka bannaanka ay taallaa markaa biyo horta looma soo socdaan waxbaada niiga laysku dhisin oo biyaha soo socdaay waxay hasliin arri maxaa la yidhi meesha markaa tagnay dhul ma hesiin dhul ma hesiin baa lorta condishonka laysku xidhow dhul markay heshiin maxay dhhen taangiyaha iyo wix la saara annagaa shaqada iskale markii shaqada taangiya aan qabsanno dadkii biyaha loo gelina ay lacagta bixin lahayn tale inaa kaysatiin lacagna accounta dhigatiin saddex boqol oo kun biyihii maxaa la yidhi taangiyaha meeshan jidkan macalle quwaa baa bixiyeen dhul dhul bixiyeen haa quwaa dhul bay bixiyeen habeen nadiif sidoo kale asagana gurigiisaan ugu tagnay oo muxuu yidhi meeshan sheekha quba biyo lagala suuri biyaha ah hadda ilaa hadda wax kuman oo aan ku qancano lala sheega ma jiro anaa saan u fahansan muxuu sheegay wasiirka muxuu yidhi buulo dhagax buulo dhagax aad bay fogsamo haddii la dhaho beedka weynaha jeeshka iyo leenka inta maraaya waa lagala soo jiidi buulfaras waaka biyihii jidkan weyn ma haysanaa wax bay ahaan lahayd xal uma baahnayn laakiin haddii lala dhaho haddii lala dhaho buulo dhagax buulo dhagax wakti bay qaadani marka annaga maxaa rabnaa wax sidan ka dhow gudoomiyaha dalada talasamo cusmaan macalin maxamuud oo meelasay ku hadalyo weliba wase sheegay intii oo eedanka faraxsiina in ardayda tuulooyinka safaylan yoon ku faa'iidaysadayana fursado walbarasho iyo siyana socona waalidiintanka baaqantii awlaado kalah oo walbarashada inseena la jeeyo iskoolada arday jaallo ah maanta joogo waa aaday maanta qiimo weyn ay noo wada leedahay si gooniya ardadii koowaadee ka faa'iidaysata fursaddaana muhiimad gooniha u leedahay waa waxaa taariikhda ka sheekayn doontaan idinkale la idinka sheekayn doono fursaddan maanta idiin abuuran waxaan idiin rajaynayaa mustaqbal fiican ood meel macquula ku gaartaan insha allah inaad ku gaartaan heerheeraad mari doontaan nagaad weyn iskuulkeedu wixii uu ku ekaado markaad ka tagtaan meel kale aad sii tegi doontaan aakhir waxaa laidinka rabaa inaad meeshaan horta kusoo laabataan waxna kusoo celidaan ee inaad dhahdaan nagaadweyn dugsi hoosaan uga baxnay waa ka sii daynay waxa wax laydinkuga abuuray ma ahayn reer nagaadweynka in ka dambeeya iyo walaalaha in ka dambeeyaan rabaa inaad kusoo laabataan deegaankaana wax ka bedeshaan adinkoo idin sugayaa dalada talasoomo ayaa ku midaysiin dhallinyaraha kujeeda gobolada galgaduud iyo mudug iyo weliba iyo ku qiib qaadahayana horumarinta walbarashada awlaado ku noola tuulooyinka oo fursado walbarasho helna